arrintan hadda ay la cararayiin oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo guddiga isdaba carara laleeyahay waa isku dir ummadda soomaaliyeed ana hadda ma garanayo nin mas-uul oo ummadiisii isku dirayo wa wuxuu ka faa'iidayo oo ma garanayo anigu tan aan la yaabanayo qofka idinka waxaad la yaaban tihiin waxa aada socdo laakiin anigu waxaan la yaabanaya waxa waye nin mas-uul ah oo ummadiisii oo madaxda u ahaa isku diraayo madaafiiciisii ugu dhiibaayo baarlamaankii soomaaliyeeday doon annagaa hubno una ummadda laisku diraayo magaaladaas tanguriyaa tahay imise shir oo kaso oo ka socda oo shir qabiil ah oo uusa tashanayo ilaahaygaa ka baqsbil soomaa lagu jiraayo buux buuxa yeeraayo ummadda soomaaliyeed ka dhex yeeraayo muxuu kula egyahay ayay isku dayayaan inay ignoreeyaan labada nin ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha marka waa qalad ay gelayaan qaladka ay gelayaanna waxa weeye dee nin walbaba wuxuu dhiishu wax ku ruuxda ayaa iya subageeda uu helaya mugti marka nimankaan an aada kusii dheeraama laakiin shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaya waxaan wax sharciga waafaqsan maaha waxaan kala tegayno shaksi mas-uula xilka wuu ka tegi karaa laakiin waxa aan kala tegayno waa shacabka soomaaliyeed iyo qaranimadooda marka shacabka waxaan leeyahay isdejiyaan waxaan u caddaynayaa haddii weliba aan nahay guddigii uxil saarnaa oo aan nahay guddigii baarlamaanka ay u wakiisheen arrimaha gudaha iyo amniga ay u xilisaarteen haddaan nahay sharci baan samaynay oo boqol iyo lix iyo toban ah oo la doonayay in dalka laga dhiso maamulada loo looga dhiso council looga dhiso waa waa laga booday oo nimankaana meel iska dhigay waad ogeedeen wasiir cabdullaahi gooda waxa lagu qabsado baarlamaanka lagu horgeeyey waxay ahayd sharcigaan mehergelisido waa laska dhigay hadda hadda tiiba waxaa ka daran gobol hebel iyo gobol hebel iyo gobol hebel ha uusa tagaano guddigaas ha dhexdhexaadiyo madaxweyneha soo saaraan oo saas federaalka nooguma faro sidaasna sax maaha marka sharcigan waxaa ku qoran maamul sameynta qodonkiisa afartan iyo sagaalaad awalan dalka wuxuu yeelanayaa wuxuu ahaanayaa federaal dawlada federaal ah oo hoos yimaado dawladda dhexe ayuu dalka yeelanayaa laba gobol iyo wixii ka badan ayaa israacaya waxaana soo soo cadaynaya in rabitaanka shacabka ayna isku raacayaan gobolada waa goboladii sideed iyo tobanka waxaa kale oo qodobadan ay sheegayaan in guddi madax banaan oo la yidhaahdo guddiga xaduudaha iyo federaalka la samaynayo guddigaas waxay samaynayaan kormeer iyo ukuurgelid inta dowlad goboleed ee dalkan gelaysa ayay soo cadaynayaan baarlamaanka ay kula soo noqonayaan baarlamaanka ay ka hor akrinayaan labadii biloodba mar ayay annaga sidaan sharciga u dhignay hadda labadii bilood aan ku dhignay laakiin dastuurka waxaa ku qor si jamaca in baarlamaanka soomaaliyeed ay warbixin soo siinayaan warbixinta ay soo siiyaana baarlamaanka uu odaynaayo go-aankii iyaga ay soo gaaraan oo ay shacabka soomaaliyeed la kulmeen qaybihiisa kala duwan ayuu baarlamaanka cod siinayaa kadib waxaa la la gudagalayaa dhisidii dowlad goboleedyada dadkii oo is ogol ayaa la gudagalayaa guddiyada ku shaqada laha ayaana shaqadaas qabanaya baarlamaanka soomaaliyeedna ugu dambeyn dowlad goboleedyada waxaa ansixinaya baarlamaanka soomaaliyeed marka taas waa taa